wasaaradda howlaha guuda gaadiidka iyo reydandhisawka s s c kaatamo ayaa ka dhawaaqday in yoduulimaadada joogtada ay ka bilaabi doonta garoonka diyaarado ee laascaanoda duulimaadada rayidka iyo gaarkowga ayaa toddobaadkii ballama jeera ka degi doonta garoonka laascaanoda iyadoona ah kashal safarayaga muqdisho iyo laascaanoda munaasabada lakadaha furaayiga duulimaadada rayidka ayaan ku horeyntii weliba ku hadalaya maamulaha shirkada sagala ayara oo bii doonta adeegyada duulimaadada waxaynu joognaa maanta madaarka magaalada laascaanood oo maxay too wiigan aan jecelahay inay ka bilaabanto diyaarad rayd ah oo baasanjar keeni doonta marka waxaanu dhammaan shacabka s s c iyo deegaanadeeda ku wargelinaynaa in ay bilaaban doonto oo wiiggiiba dhowr jeer iman doonto diyaarad rakaab ah oo ay bilaabi doonto shirkadda sagal airline ama sagal jad sida hadba loo yaqaano aad baanu ugu faraxsannahay maxaato ay noo bilaabaan qoladaas sagal jadku diyaaraddaas waa soo dhoweynaynaa shacabkana waxaanuu sheegaynaa in ay maxay ahayto madaarkooda ka duulaan oo ay ayaamahaas ay iman doonto diyaaraddaas ka faa'iidaystaan oo meelaha kale ay ka duulayaan iska daayaan oo maxay ahayto ay ku xidhnaadaan gudoomiyaha degmada laascaanoda cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa ankabaaqaya bulshada s s c kaatimo iyo adeegsadaga diyaarado duulimaadada oo kaduulayaga waana ka degayan garoonka diyaarado ee laascaanoda taasitoo shirkada sagal ayar on fududaytiya duulimaadada toddobaad walba
waxaan ku wargelinayaa shacabka ku dhaqan caasimadda ee u kala safrayey caasimadda muqdisho ee soomaaliyeed iyo deegaanada s s c iyo dalalka kale caalamkaba in eerboodkii magaalada laascaanood ay ka bilaabatay falaygii rayidka ahaa ee baasenjarka ahaa hadday tahay rakaabkii hadday tahay kaargoogii iyo hadday tahay baahi kasta oo loo qabo eerbood inay bilaabatay diyaaraddaas waxaan ku wargelinayaa shacabka inay ku xidhnaadaan eerboodkooda magaalada laascaanood ee caasimadda s s c sida haddeer maamulka shirkaddu uu inugu wargeliyey ama heshiiskuna uu yahay in isbuucii laba jeer ay ka bilaabmi doonto kadibna ay maalin walba ay noqon doonto si maalinla ah qof kasta oo laascaanood ka safraya uu diyaarad uga heli doono insha allahu tacaala wasiirka wasaaradda howlaha guuda gaadiidka iyo reedandhisowka s s c kaatamo ayaa si rasmiya ka dhawaaqaya duulimaadada joogtada ee ka bilaawada doonana garoonka diyaaradu ee laascaanoda waa shaqo laba loo baahnaayo muddo dheer hawsheedii halgankeeda lagu jiraba inoo fududeeyeen inoo qabteen jasaak allahu khayra insha allahu tacaala waana lagu tixgelin doonaa abaalmarinteedana waa leeyihiin waa mudnaan doonaan insha allahu tacaala markaa waxaa muhiimadda meesha taalla waan rabnaa inaan halka ka shaacino ama aan u sheegno ama gaarsiino dadka deegaamada s c meel kastoo ay joogaan in laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya ay heli karaan agsis u heli karaan inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee laascaanood eerboort iyagoo tagoo u safraya ama xamar ha noqoto ama daafaha kale caalamka ha noqotee fursadaasu inay halka ka furan tahay